Kadib markii beero yaryar guryahooda loogu maalgeliyey lixdan iyo lix haween ah oo ku nool xeryaha barakac ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa ku filnaaday maaraynta nolosha qoyskooda. Haweenkan ayaa dhowr nuuc oo khudaar ah waxa ay uga soo go'day beerahooda iyagoo ka helay dhaqaale fiican oo qoysaskooda ka saaray xaalad adag oo dhinaca nolosha ah oo muddo ay wajahayeen. Maryan Cali Cusmaan oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee duleedka magaalada Baydhabo ku nool ayaa faahfaahin ka bixisay tacabka beeraha iyo dalagyada ay beerteen.
wax walbo calaf baa lagu helaa waxaan ku helay sida habka loo beero yaa laydin tusayaa baa nala dhahay anaga dhan kulmad ma aheen loorarkii iyo caradii iyo daraxaadii iyo wixii aan soo aruursanay hal mar baa nala tusay waxaan isku daynay marka afartii labad inaan sameyno oo aan horyaal ah ugu noqdooba tii qaluucisaa taa u toosiyo haddana waxaan rajeynayaa inay maardii weli dufasho ay gacan qabato horumarkay horumarkiiska isii gaarsi beertaan habeenkii rabadaan ku ahaa caano la soo waayey hilib la soo waayey ayaan furanay annagoo dad badanaa laba beeshi intaa soo gurnaa isgaarsiinay adna caawa kuwaan ku hiraabsan waxaan ku hiraabsanaa weyne caanadii wixii dhan waan naga maqnaayeen qarash lamayne marka maqrabkii intaan la gaarin aan la waraabin xoogaa laga soo guraa masaacadahan duurkii camalaa la soo guraa waa xirxirnaa sidii suuqii loogu keeni jiray labalaba kun camalaa u xirxirnaa qoyskiiba saddex xabaa siinayna gurigaan ka sameeyey koosadu ii soo baxday jirkaan ayaa xaafadda lagu geeyaa jirkaankaasaa ciyaalka ay ii soo jiidaan ayaan ku waraabiyaa kadib markii koosada ii soo baxda aan isku day ayaan qudaarta kala abuurtay hadda muuqaalkeeda taa bannaanka u yaalaa waxaa ii beeran ansalaato waxaa ii beeran riixaan basbaas basal hoosto allah mustacaan yaayo waxaa iga maqan waa basali bardho iyo toonka iyo xawaashka iyo bis qudaarta hadda waxaan rajo u leeyahay canjeerada ay igu cunaayaan bariiska ay igu cunaayaan hataa haddii aan lacag awoodna aan qarashka aan waayo noo soo guro xoogaa koostaha ogaa salaato noo soo guro bariiska aan ku cunno canjeerada aan ku cunno cashada aan ku cunno waayo aana ilaa afgooye muqdishoa ku dhaqmi jiray meeshaa ku dhashtay inta kusoo dhammaaday beeraha afgooyaan soo aadi jirna oo aabbahay soo wadi jiray marka inta imaaday hataa waxaa isku dayi jiray loorarka iyo skee beeshimada inaan ku abuurto saan wahay weel dufashan waxbarasho oo yaa hal mar tusaalo oo qalabkii aan hadda beertay soonkaa bilaabay dhowr kiilo basalaa dhowr kiilo baradhaa u soo gatay konton xab moosa u soo tirsaday waabada intaa ka gurtaa haa casarkii alle iyo subaxdii labadaas waqti lee la gooya geetilaal baa igu yaala hooskaasaa laigu imaadaa xoogaa yaroo bagaash aan ka soo bilaabay waxaa carruurta ku dheelaan dhanaca buskudka oomada shaambada qudaartana basal baradho barbarooni ansalaato koosto intaas intaanba ka qaataa allah mustacaan waxaan soo gataa suuqa baradhada toonta bariis miceeyaha qudaarta bariiska lagu carfiyo intaas bisa suuqa la imaadaa inta kale beertaan ka gurtaa miiska maasha allah qaybta guriga igu jiraan qaybna waxaan soo dhigtaa geetilaal ganacsigaas yar qarash maalintii walaahi qadada hadda murunku ma jiro caanaha qoryaha waan ka soo iibsanaa galaaska caanada waan ka soo iibsanaa caruurta saan u kala maaraynaa wixii laga helo hadda wax weynoo wax meel kala dhig maayo ma jiro cayaalka bishooda iyo saddexda wiil waxbarashadooda fiicantaa gabadhana saas waxay dhigtaan iskooladaas koro ee wadajir qaybna waxay dhigtaan iskuulkan
si kastaba haatee haweenka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay dadaallo ugu jiraan sidii ay noloshooda uga maareyn lahaayeen wax soo saarka beeraha